aynu ku horayna madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalmahan socdaal howleed ku joogay dalkan maraykanka waxaana xaflad ka dhacday degmada arlington ee gobolka virginia ee duleedka washington uu kula hadlay madaxweynuhu dadweynaha somalilan oo isaga kala yimid gobolada maraykanka iyo dalka deriska ah ee kanada waraysi oo madaxweyne biixi laanta afka soomaaliga ee v o a siiyey ka hor munaasabadaasi ayuu ku sheegay inay maraykanka in ka badan waa in badan ay ka wada hadleen sidii wax ay u wada qabsan lahaayeen waraysigan uu la yeeshay cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka taiwan wadahadallada soomaaliya iyo somalilan iyo etoobiya iyo somalilan iyo inay ka wada hadleen dekeda saylac iyo weliba qodobo kale oo la xiriira qodista shidaalka somalilan waxaana qaybtan oo ah tii koowaad uu ku bilaabay waxaa ka suurto galay kulamadii ay ku yeesheen maraykanka
waxayla tahay wixii noo suurto galay maba qarsoomo maalin walba shirkaanu galno iyo waxa aanu qabsoomo uga sii daysa af walbana waa lagu sii daaya ee markaa iminka dhowr cishoanu joognay dhowrkaaba hawl baanu ku jiray siyaasadeed oo dowladda maraykanka aanu aada isu wareysanaynay oo aanu ka warramayna sidii aanu wax wada qabsan lahay dowladda maraykanka waad ogtahayoo laba meelood baanu kala taaganna annaga dee waxaa noogu weyn dad kala hadalaa waa ixtiraafka iyaguna halkan ay dowladaha badankooda yurub iyo iyaga istaageen arrinta waa arrin afrika kalabaad baanu nahay dee annaga waana laga leeyahay afrika maxaa laga hayaabay dhigaan sanadkan waxaa dheeray leeyihiin taa dee waa la gaari doonaayo afrikaa nagalaho waa la geli doonaayo waanu se mana diidanin wax naga horeeyey maxaan wada qabsanaa bas ku daray si wanaagsan haddii ictiraaf wax ka hooseeya maxaan wada qabsanaa kaana waktigiisa ha gaadhee markaa waxaanu in badan ka wada hadalnaa sidii wax loo wada qabsan lahaa runtii waxaanu ka dareemaynay inay aada iyo aada nimankaasi uga dhow yihiin sidii hore ahaan jireen oo ay aada u danaynayaan in somalilan ay tahay dowlad xilkas ah oo wax lala qabsan karo waga muddooyinka ugu dambeysay waxyaaba badan baa soo bedelayey siyaasadda hadday noqoto geopoliticska waxaan la yidhaahdo dhinacyo kala duwan baad la kulanteen qodob iyo laba haddaynu idhaahno waxa ugu waaweyn marka iskaashigaa laga yimaado ee somalilan maanta iyo maraykan la odhanaya waa iska kaashanayaan horta waxaa ugu weyn marka waxaa la yidhaha ceelyadu markay ay heshtay iyo cidda cabta horta waa siyaasiyan laysoo afkarta marka siyaasiyan laysoo afkarto ayaa wax wada qabsan kara laakiin meel aanta guud laga heshiinin wa lagu wada qabsan karo marka wuxuu da yuhuun tii guud in laga heshiiye ah inay aada iyo aada u dhow yahay oo labada qoloba garowsan yihiin waxana imkaa qabana waxna aan ku xigsiin oo kuwa tallaabaa laqa waxyaalaan ku heshiina wax ka mid a oo koobka ah somalilan inaanu ka wada shaqeyno iyo dowladda maraykan ta ugu horeysa iskaashiga saddex qodobo waaweyn mid warka dhaqaalaha waad ogtahay waxayla socday ganacsadii waa weelay dalka annagu waxaanu keennay qodobka ah halkan waxaanu nahay dad dhaqaalo leh oo isku filaan kara haddiina laga qaado xayraadda gardarrada ah ee laleeyahay baanankiila waxay dhihi kartaan waayo hawar baan idiin marinayaa weli annagu baanaan kala goyn maydaan kala baydhin taa horta iyadoo meel baan furayn in ay dadkan ganacsadeen maadaama ay dad daacib tiro oo isku filan lacag hayeen inaan lacagtooda siyaasada lagu xirin iyo wada shaqayntooda iyo waa qodob qodobkaasina waxayla tahay in intiisii badnayd laga heshiiyey wixii ka dhimanay farsamaan xaarxaar uu noqonayo waxaa ku xigtaa mar haddii xagga laga heshiiye baamiftarka iyaanu dhaqaalo socdo oo taa la dhammeeyo oo iminka si wacan looga wada hadlayo oo ay kambaniyaashii somalilan ee ganacsiga xooga haya ka hadlayso de waa talaabada ugu muhiimsan in dalka laga furfuro in dhaqaala ahaan la xayiro talaabada iyadoo waa mid waxaa ka mid a ta siyaasadda waad og tahaydoo taliska kolba maamulka haya talada culays badan baa saaran ukraine baa ku furan loolan kaloo siyaasadda dowlad baa ku furan marka waxaa laga yaabaa arrinta somalilan inay mararka qaarkood aanay ahayn xagga hore lasoo dhigo tallaabada saddexaad ay gasho laakiin maanta waxaa muuqata qofkay hadlaaba inuu somalilan ukraine number one arinta labaad ee aanu heena waa dalkaas soomaaliyada wax la qabsan ta kale hirgasho waxa weeye waxaan u malaynayaa may dhicin intii ayna asumeen labada aqal ee kongareeska iyo senatka labaduba dowla gaarkooda markii dambana iyagoo isu dhan ay labada arrimeeda dowladood ay qada noo sameeyeen ee quraac noo sameeyeen ee aan wasifay qolada loo sheekaaba go-aan bay soo saartay kuwii hore kongareeska wasiirka khaarijka u direen waraaq codsi leeyihiin somaliland waa inaad la howlgashaa ood howlaheeda dejisa haddana tiro tobaniye ku dhow ama ka badan oo kuwii arrimaha dowladda nolosha ugu dada weyn ugu xilka weynaa aada loo ixtiraama meesha ee guddoomiyaashii waa kuwa soo saaray biilka aragtay ee dowladda leh somaliland waa in arrimaha dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo lagala shaqeeya horta go-aano kale inuu soo baxa hore uga jira waa talaabada hore qolada maamulka waxaanu kala kulanay saddex iyagoo wada socda afar hay-adood aqalka cad qolada arrimaha dibadda qolada amniga gaashaandhiga qolada dhaqaalaha ayaanu shir weyn wada yeelanay oo aada iyo aad aada moodaysay dadka yuhuur ah oo sicdeedu inay aada iyo aad uga dhawahay waa gartay madaxweyne taa arrimaha dibadda intaynaa ka bixin iyo qodobada mas-uuliyiinta aad la kulanteen haddaan kaa weydiiyo qodob kadib kulamadaa markaad yeelateen xafiiska qaabilsan afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda hoos yimaada ama kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee afrika qoraal twitterka ay ku baahiyeen waxay ku sheegeen inay ku faraxsan yihin inay kula kulmaan iskaashiga somalilan iyo maraykan kala ka wada hadasheen kadib waxay raaciyeen in iyagoo ku socda soomaaliya oo mid ah siad u aragtaa qoraalkaa horta gabadhaasi arrinkaa way soo saartay markaanu fadhiyin arrinkaa iyana way sheegtay masirkeeda annagu haddaan maamulka maanta taaganahay weli soomaaliya ido manaan ictiraafin oo manaan kala sarayna weli ereygaa hoos ka haray weli annagu xagsaano meesha waxaan u nimid inaanu ictiraaf iska helno umanaan iman inaanu idinka codsi waxaana taray waxaa taray wax ka horey qaran baanu dhismay oo waxaa qabsaday waxunala qabsanaysaa waxaa la yidhi haa laakiin de kulba salaad waktigeeda la tukadaay haddii maanta annaga ictiraafkii inaanu anagu makaara ay adag tahay oo ugu baydeen meelo badan in la maro idinkana ay ku adag tahay waxa aan ictiraaf ahay nama maro dee meel ka cid wixii imkaan la qabsan karaa kuwa hadal
labada dhimo kaas mid qabsoon maahayn in walaba busheekiisa ugu sheegtay way soo deysay in mise xildhibaan oo labada gor ah iyo in mise dadahoo kale oo maraykana ayaa ka jawaabay arrintaa hadalka adiga afkaaga ku aboonayn haddii lagu yidhaahdo inaanu ka daba hadalna maxaan uga bahanna afar shan senator baa ka hadlay iyagoo jabacay ka hadlay senataradii iyo kongareeskii tintaangoodii oo dhan baa ka hadlay brofesaradoodii baa ka hadlay marka waxaa lagu maagayna maanta maalintii halkii aan baray kajoobi ha maahe dowladdooda bushkaranaya way iyagaa wada markaa marka anagu dee kama la jawaabino waxba lagama jawaabo laakiin haddaa kaaga jawaabaya labadaa boosishan markaan fadhiy waan ka wahadan annaga qoobka uhriya inu qolba kaada waxay war maanta waxaan u bahannahay tiraaf annaga markii aad caawinahay oon soo dhaafno annagaas dhisnay dimuqraadiyad doorasho nabadgeliyo dhaqaalo samayn annaga waxayga dhisanay ee ma iskaashana waxyaalaha xanibaadaama naga qaadsa
taa haddaynu ka nimaadna madaxweyne waxaad moodaa muddooyin ka dambe inaysa soo bedelayso geeska africa marka la yimaado iyo dunidaba muhiimadaha dhinaca istiraatiijiyadeed in awoodda la saarayo somalilan meel istiraatijiya ku taalla marka dunida laga hadlayo maxaad is leedahay somalilan istiraatiiji ahaan door nooceeya ka qaadan kartaa isbedelkaas gobolka iyo weliba adduunka iska bedelaya horta dadka ilaahay qolaba meel buu arsaaqada u gelayaa oo meel dad baa roob badan hela oo barwaaqo ah oo khudaar soo gurta qaar baa meelaa roobo kadib degano ilahay dusraba siiyey oo nimcada ugu badan hela qaar baa macdan leh horta somaliland intaa waa ilaatay roob waa leedahay oo reer abaar maaha ha kuwa yaraadee macdanna waa ilaatay waa la ogyahay insha allah waa hadaa la bilaabaya waa ilaatay meesha ay ku taalaan waxay ka mid meelaha adduunku ugu maanta ugu dananaya ee mare baacunsirka adduunka oo dhan dee wax iyaga innagana looga bahay socolaan haddaan nahay inaanu wax iyagaa ka faa'iidaysano oo nada shaqaynaya oo soo jeeda oo fursad ka faaidsanaya aanu nahay maantana waxaa dowla ahaan iyo dowlad ahaan iyo shacib ahaanba saa diyaar baanu nahay waftigaad ka garataa aragtay hore tijaartii waa wareegaya dowladda wa socdo mid ah somaliland wadaa oo dadka wada doonaya dadka shacabkana waa ka mid markaa somaliland waa u diyaara ciddii wax la qabsanaysa inay ka faaidaysato hal qodob maalin walba ku xiran inay somaliya dal xoro iyadu maamula waxeeda maamula si taiiyada la heshiiyo ninkii taasi ay ku adkaataa waanu kala maarmayna
haddaynu eegno hadda muhiimaddii baad ka hadashay somalilan istraatiiji ahaan meeshay degan tahay siaynu ka hor qabno jabuuti oo somalilan dacalka ku haysaa saldhigyo military baa ku yaala wadamada quwadaha waaweyn baa joogay jabuuti hadday noqoto shiinihii maraykankii iyo waddamo kaloo reer yuruba somalilan saldhigyada military marka laga hadlayo inay maraykan siiso saldhig military ama waddan kaleba ay siiso inaba malayda kala hadlay se diyaar moti
horta dee dal waliba markaad maqasho dalkaas waa xor ciddii ay war hadlaan iyagoo amaday gaarayaan een cid ka dhibaato ku ahayn isagaa xora annagoo ciddaan war hadlayno horta somalilaan cid walba diyaar baanu in wahadlo heshiin wax ka qabsano laakiin heshiiska anigu waan horgelinaa cid kale waxba ku yeeli mayno cid kale inuu dureeyo oo dhibaato geysto diyaar mayno adduunkana cidnaba inaan anagu dhibaato geysano walaaggeys qabsi mooye diyaar mayno de markaa jabuuti waa daanu jaarnahay waynu walaalanahay isku af isku dhaqan wax walba dadkana xagtooda kala goynan wixii u kordhan uu noo kordhay wixii annaga noo kordhan wuu kordhay iyagana markaa annagu jabuuti walaageeda iyo waxu tara mooyaane wax kale ma oddo iyaguna waa saasoo kale dee dhulkuna waa inagu aysuleeyihi oo meel washeeda waa camari karta iminka waxaan oo kambaniya maraykana isjiiraya waa iscamareeno soo maha adduunkan iyagaa ugu weyn geeska afrikana hadduu heshiiyaan dowladuhu oo iskaashadaan adduunka iyagoo walaalo aho mid waliba ceeshii baana wadaagi laha laga qaybsanaya marka annagu jabuuti wixii noo kordhaa wax jabuuti u kordhay wixii noo kordhaa wax noo kordhay malayda kala hadlaysa diyaar mootiin haddii la anaga hadda marka naga hadlaan taa kujaabi doona waa kan haddaan u gudbo muddooyinkii ugu dambeysay somalilan iyo taiwan aad bay isugu soo dhowaanayeen xiriir bay lahaayeen taiwan xafiis bay ku leedahay somalilan somalilanna xafiis bay taiwan ku leedahay isu soo dhowaanshiyaha taiwan iyo somalilan iyo weliba doorka ay ka ciyaartay inaad kulamo halkan ku yeelataan maraykan iyo dunida isu soo dhowaataan ma jirtaa
waa dee adaaba sheegay hadday dooray ka ciyaareen oo jiray horta dee annaga iyo taiwan laba qadiyadoo isku wadaanu leehay laba dalona ictiraastaan ayaan nahay iyagu waxaan leeyahay waayo aragga war weydinkan dhaqaalaystay tacli ahaan hore u maray ee awoodda yeeshay ee barsaa u dabaalateen intaasaa saana waaye arnimadoodii dama baahana waa qodob waa ta kale dee maadaama aan isku daruufnahay dadka waa iska xignaa laba dowladood midaan la ictiraafnaan baa nahay waan iskaashanay aada iyo aadna waan isu kaashanay wixii ay aqoon iyo awood dhaqaale hayeen na aada iyo aad bay nooga caawiyeen annaguna intaa leg baanu haynaa waxaa inaga bahdaa iskaashigaygaas dowladda waxba ma yeelayo midna cadow kuma aha midba mid kale u dirimaysa inay cadow noqdaan sidaa anagu aanu heshiwaan qolo walba inay loo heshiyo la jecel halkaa inay hawl ka qabteenna dee adaa noo sheegay haddaa dugtay waa gad xiriirka imika taiwan iyo somaliland ay yeesheen waynu ognahay taiwan xaaladeeda iyo shiinuhu xaaladiisa oo taiwan shiinu wuxuu aaminsan weli aanay ka goynay dalkooda ka mid yihiin waddanka shiinuuna wuxuu ka mid yahay quwadaha adduunka shanta wadan ee golaha ammaanka codka fitooga ayuu ka mid yahay muddooyinkii ugu dambeeyena geeska afrika iyo afrikaba kusoo fidayay ma isleedahay cadhadaa shiinuhu ka cadhooday xiriirka taiwan ee somalilan la samaysay iyo somalilan oo raadinaysa ictiraaf in dadaalkii somalilan ictiraafka ay ugu jirtay maadaama taiwan marka laga yimaado shiinuhu quwad leeyahay inay saameyn ku yeelan karto dadaalkii somalilan ay samaynaysa horta cadhada ah hadduu noo hadduu inuu cadhoodo anaga noo cadhooda xaq noogma laha dal madax banaanoo cidii doonaan la xidhiidha yeelayaa nahay su-aashu waxay tahay hanoo cadhado haddaan isaga wax yeelay haddana waxba is yeelin dee anu ma hubay hadduu cadhadaas taagalo ma arko haddii maanta diyaar warman shiila inaan xiriwaasa la yeelan anagu maanaan ictiraafi dee china taiwan haddaanu cid ictiraaf anagaas ictiraaf lahay marka dee china anagu bulshankeedii siyaasiga taiwan sicooda qore wax samaynaan geyn awoodda hadda waa hayno marka waxay ila tahay halkaa inaan wax dhibaato aniga sheena dhex mara aanay jirin china isna waa noo baahan yahay annana waa baahana inuu xulka wanaagsanaadana waan jecelahay wax dhibaataana uma hayno isagana saas bay mar korjeedeen saan tahay waan ula xidhiidhnay aymaan isagana xiriirkiisa wanaagsanaan jecelahay
wagaag intayna taawo ka bixin madaxweyne muddo dhexdaayad waxaa soo baxday in taiwan qodista shidaalka somalilan shirka taiwan laga leeyahay samaynayso arrimaha shidaalka qodistiisa muxuu yahay heshiiska la galay sas uu bilaabmaya wuxuu bilaabmaya somalilan waxaanu haynaa dhul ilaahay wax badan dhigay hadday shidaal tahay hadday macdan tahay hadday kalluun tahay hadday xoolo nool tahay hadday dad xitaa u carbisaan ganacsiga oo dadkana waxay aad u yaqaanaan shaqada baacinshirka dee dadka somaliland waa lagu ogi taariikhiyad hadday aad shaqada ugu wanaagsan waa ashadka arrintaasina marka cid kasta oo annagu aanu ka faa'iidayno oo ama macdan noo soo saaraysa ama shaalka noo soo saaraysa oo dhaqaale ahaan naga caawinaysa farsamo ahaan waa soo dhaweynayna taagi waa ku soo dhiibsatay heshiisna waanuba galnay waana bilaabayaan dee waana ku mahadsanyihin goormay bilaabayna sanadkan dhexdiisa wagaag shirkadaha horuu jiray iyaguna soonoo kale sahamin ka bilaabay shidaalka somalilan shirkad general energy la odhanaya ka mid ahay waa heshiis iyo janal iyo qoladan anugu way shuraakoobe ayaa ku wada socday way shuraak shuraakan wey waxaan umaleeyaa qaybta weliba taga u banaatay
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wuxuuna u waramayay cabdixakiin maxamuud shirwac qayb kale oo ka mida waraysigan dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo